bismillaahi araxmaan iraxiim subax wanaagsan dhegeystayaal saaxiibayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo ee raadiyo beelola qodobada ugu doorkaroon aad ku maqli doontaan warkeena subaxnimo waxaa ka mid ah goob lagu kireeyo dharka lagu labisto oo laga hirgeliyay balladweyne in ka badan konton iyo saddex arday oo bartay xirfadaha farsamada gacanta oo munaasabad lagu qabtay garawe olala nadaafadeed oo laga sameeyey gaalkacyo heshiis laga gaaray dilal salka ku haya aana qabiil oo ka dhacay magaalada caabudwaaq dibaddan waxaad ku maqli doontaan ingiriiska oo ku baaqay in xayraadda laga qaado gargaarka khaza waa subaxnimaha arbaaca taariikhduna ay ku aasteysan tahay kow iyo labaatanka bisha shanaad labada kun shan iyo labaatanka waxaad maqasheen warkiio kooban haatana kusoo dhawaada isagii ofidsan idii ambaqaada anigoo bilaal daahir waaney goob lagu kireeya dharka lagu labisto ayaa laga hirgeliyay magaalada beledweyne xarunta bulbulo oo loogu talagalay in lagu kireeyo suudadka dhallinyarada ay u isticmaalaan aroosyada xafladaha ayaa laga hirgeliyay xaafadda kooshin ee magaalada beledweyne muhiimadda xaruntan loo hirgeliyay ayaa waxaa ka mid ah in ay kiraystaan dhallinyarada aan awoodin inay iibsadaan dharka qaaliga ah xilliyada gaarka ah sida ballamaha aroosyada iyo munaasabadaha marwe ayaan oo ka mid ah maamulka bulbulo ayaa raadiyo beerula ugu warantay ujeedka loo hirgeliya xaruntan iyo waxyaabaha ay qabato dhowaan waxaan ka furnay qeyb weyn beledweyne si aad iyo aad ayaana loogu soo dhoweeyey beledweyne waana codsi ayaga ka yimid gobolada qaarkood waxaan ku tagnaa codsi iyo baahida meeshaas ka jirto bulbulo beledweyne waxay sameysaa waxay u dhistaa caruusyada gabdhaha waxaa laga helaa taashashka subaciidaha shaashaarka cilaanka meykaabka masaajka timo dhaqidda ama timo dhisidda iyo wax walba ay gabar caruuseys caruusada ay u baahan tahay waxaa kaloo yaalo waxay wiilasha u baahnaan sida suudad waxaa laga helaa suudadka nooc walbay yihiin kalar walbay yihiin iyo sais walbay yihiin iyo wax alla wixii la halmaala suud maxaa la yidhaahdaa oo u baahan yahay sida taayiga kabaha shaatiga weliba waxaan sameyn karnaa oo mar walba aan u sheegnaa bulshada in ay soo dalban karaan hadday macnaha beejajkeena kala duwan ku arkaan qeybaha muqdisho oo kale ama dibadda alaabtaale in ay ayagana kusoo gaari doonto laba maalin micnaheedu waxawaaye wax alla wixii aad soo dalbatid two days aad xarunta kasoo dalbatid inaa heli kartid xataa haddaysan beledweyne markaas xaadirkaas aynan xaruntan ayaa door muhiima ka qaadanaysa horumarinta dharka dhallinyarada xiliyada xafladaha aroosyada iyo munaasabadaha iyagoo si fudud ugu kiraysanaya suudadka noocyadooda kala duwan in ka badan konton iyo saddex arday oo baratay xirfada farsamada gacanta ayaa munaasabad qalanjibin ah loogu qabtay magaalada garowe sida warbixintan ugu faahfaahinaya maxamed yuusuf cabdulaahi magaalada garoowe ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalijibinayeen konton iyo saddex arday oo bartay xirfadaha gacanta sida soolarka iyo korontada islamarkaana ka aflaxay maxadka farsamada gacanta ee nexom waxaa kasoo qayb galay munaasabada qalinjibinta madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland elyaas cusmaan lugatoor maamulka dugsiga waalidiin iyo martisharaf kaleh cabdideeq cabdiraxmaan warsame maamulaha maxadka farsamada gacanta ee nexom ayaa ka warbixiyey ardayda qalinjibisay brogram ay ahayd inuu tababaro boqol toddobaatan iyo shan arday oo baratay solarka iyo korontada oo ka kooban toddobiyo toban arday iyo inta kaloo wiilal ah toddobiyo toban gabdhood iyo inta kaloo wiilal ah waxaan aada uga faraxsannahay inaan nahay ardaydii institute-ka ugu horreysay oo soo saara arday gabdha ah oo shaqeeya oo hadda ku shaqeeya korontada oo suuqa si fiican ugu jira solarka xirxiraya guryihii korontada gelinaya sidoo kalena boqol toddobaatan iyo shantaas arday boqolkiiba konton ka mid a ay shaqeeyaan hadda kana kala shaqeeyaan puntland boosaaso qardho garowe iyo degmooyinka kale ee puntland ka kooban tahay boqol iyo toddobaatan iyo shantaa arday ee konton ka mida ma shaqeeyaan hadda waxaan rajaynaynaa maadaama madaxweyne nala joogtid ilyaas cusmaan lugatoor madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland ayaa u habaliyey ardayda isaga oo ku bogaadiyey dadaalka ay sameeyeen islamarkaana xusay in dowladdu muhiimad gaar ah ay siinayso sidii loo horumarin lahaa barashada farsamada gacanta waa bogaadinayaa wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo shirkadda nexom iyo mahadka nexom iyo hay-adaha ka qayb qaatay barnaamijkan aadka muhiimka oo ah oo tusaale idinkaga fillayd sundusoo halkan isoo keen hortaagtay waa tusaale aada u fiican oo rood modal u noqon karaa dhallinyarada jaamacad bay ka baxday shaqaale dowladeed bay noqotay kuma qancin waxay aaday inay barato iyadoo gabadha farsamo gacmeed iyadoon qalin jabin bay waxay ku biirtay isla mahadkay wax ka baranaysay taa macnaheedu waxaa la rabaa dhallinyaradu waxaay meeshay joogaan inaysan ku qancin oo mar walba raadiyaan inay aqoon kale iyo khibrad kale intaba helaan farsamada gacanta iyo technicalko dhani siyaasadda dowladdan waxaa ka mid ah in la taabageliyo la horumariyo jiilkeenna dhallinyarada ah ee waxbartay in xooggooda loo duwo farsamada gacanta ama technicalka kala duwan noocu doona ha noqdo dowladda waxaa ka go-an in la awoodeeyo oo la badiyo technical schooliska dufacdan ayaa ha dufacadii shanaad ee ka qalijibisay maxadka farsamada gacanta ee nexom magaalada garowe tan iyo markii la asaasay ololo nadaafadeed ayaa laga sameeyey magaalada gaalkacyo sida warbixintan ugu faahfaahinayso xawluul aadan xuseyn ololaha toddobaadka nadaafadda iyo bilicda magaalada gaalkacyo ayaa waxaa si wada jir u fuliyey dowladda hoose ee magaalada iyo qaar ka mid a bulshada xaafadaha magaaladaasi ujeedka ololahan ayaa ahaa sidii loo soo celin lahaa nadaafadda iyo bilicda magaalada gaalkacyo guddoomiyaha ahna duqa magaalada gaalkacyo cabdirasaaq xasan jimcaale ayaa ka waramaya ololahan isagoo bulshada ugu baaqay inay kaalintooda ka qaataan ilaahay baa ku mahadsan noo suurtogeliyey maantoo aan soconno maalintii afaraad ilaahay baa ku mahadsan waxaan rabnaa insha allahu tacaalaa bulshaweynta reer gaalkacyo inaan ugu baaqno kiliibkan ujeeddadiisa waa waxaa weeye inaan u baaqno bulshada walaalayaalow ilaahay ka baqa jidka ixtiraama badbaadiya caafimaadkiinna iyo noloshiinna iyo aakhiradiinna ka daaya dhibaatada waddada ku haysaan oo qashinka leh oo dhagaxda leh oo taayirada leh oo qashin kale leh oo wax kastoo aad awooddaan aad jidka ku shubaysaan ka daayo bulshaweynta reer gaalkacyo meel walba aad joogtaa xaafad iyo dhammaan waddooyinka waaweyn iyo suuqyada waxaan rabnaa ugu baaqo in waddadana laga baxo nadaafadeedana la dhowro intaasaan rabnaa ka codsanno bulshada iyadoo loo eegayo shareecada islaamka waxay ka qabta dariiqa iyadoo loo eegayo nadaafadda iyo nolosha iyadoo loo eegayo qofkas uu maaragtay dhowranayo dardaarankii diinteenna islaamka ay dhafartay waxaa aad u xanuun badan ayadoo ummaddii loo shaqaynayo oo qofkii meheradda le hortiis looga shaqaynayo in asaga laga shaqayn waayo inaan ugu baaqa in laga qayb qaato kaambeynka nadaafadda ilaahay dartiis baa shaqadan loo hayaa cid fornaatiiyo dhaqaale ku qaadanaysaa ma jirto walaalka iyo walaasha reer gaalkacyo ku sugan iyo waalidiinta waxaan ka codsanaya qof kasta uu ajir ka raas oo qayb ka noqdo dowladda hoose ee magaalada gaalkacyo iyo qaar ka mid a bulshada ayaa wado dadaalo lagu horumarinayo nadaafadda iyo bilic soo celinta magaaladaasi
heshiis laga gaaray dilal salka ku hayaana qabiil ayaa ka dhacay magaalada caabudwaaq sida warbixintan ugu faahfaahinayo cabdiqaadir cumar ibraahin magaalada caabudwaaq ayaa lagu qabtay kulankan oo looga hadlayay sidii loo adkeyn lahaa heshiis la dhexdhigay beelo walaalo ah oo colaadooda kasoo cusboonaatay magaaladaasi beelahan ayaa waxaa dhex maray dhacdooyin dil ah kuwaasi oo weeqay nabadii ay ku noolaayeen labada dhinac xubnaha ka mid ah guddiga loo xilsaaray nabadeynta labadan beelood ayaa ka waramaya heshiiska la gaaray oo si walaalnimo u dhexgalno oo si cadaalada u dhexgalno oo tabashada mid walba walaal oo mataqaanaa jirta aanu dhugano ayay noo ogolaadeen waxaanu ku samaynay odayaalkii way isu tageen arrintaa waa la yska warsaday waxaa lagu yidhi go-aamaa laga gaaray go-aankii ugu horreysay qoladan reer siyaad xuseen oo noogu horeysay oo tabashada mataqaana noogu badnayd ayaanu dhex galnay arrintoodii go-aan bay ka gaareen odayaalkii waxay ka gaareen konton halaad iyo gabar in lagu raalligeliyo intaabay ka gaareen waa lagu soo noqday qoladii ree xabar ciise allagu yimid ayaguna tabashadoodii iyo dhibkooday wadeen arrintaa waa laga wada hadlay waxaa looga wada hadlay in ayagina lasoo qaado gabar iyo labaatan halaad oo lagu raalligeliyo ehelkoodu ku raalligeliyo go-aankaasaa labadii beelood gaareen waanu u gudbinnay waa nagala tageen waan ku sugaynaa haddii alla yidhaahdo wixii caanta aan ka sugnaana waxaa weeya ayagii oo mataqaanaa waxa la yidhaha arrintanadii aqbalay sidaasaan ku sugaynaa haddii alla yidhaahdo khayrulkalaami maa qalla wadale hadal intii yar dantana tusiya dantii xaajigaa ka hadlay annaga hawshaas markii naloo diray sida xaaji uu u sheegay hawl dan ah oo dadkoo dhan dan u ah laba beelooda walaalaha eela oo arrin ka dhex dhacday bay ahayd markii naloo dirayna haddee sida xaajigu sheegay labadiiba shir gaaraan u qabannay qolo walba waana aqbashay waana qoor dhiibatay wixii caqligayaga aan istusno baan gelaynayo qoor dhiibtaan ku niri beel walba way qoor dhiibteen kabacdina xalkii markaan u gudubnay waxaa soo baxay raalligelin inay qoladan reesiya xuseenna konton halaad iyo gabar lagu raalligeliyo qoladaanna lagu raalligeliyo labaatan halaad iyo gabar oo caqligayagii iyo maslaxaddu waxaa la yidhi haddii dhib dhaco akhafu dararayn laba dhib kii fudud baa la raacaa annagoo fudaydka iyo maslaxadu inay sidaa ku jirto u arkayna walaalahayana sidaa ay ku heshiiyaan nin dhintayna inuusan soo noolaanayn nagana caqli badan yihiin nagana culimo badan yihiin nagana diin badan yihiin ayagu ee xoogaa mar haddii hadda la iskhilaafay dad kale iyo ehel baa loo baaday waan u yeernay waa arrintiina waa ka soo tashanaynaa bay labada qabiil bay yidhaahdeen way ku tageen muddadan maantayaha ay noqotay inaan isku nimaanno waxaan leenahay hadal wanaagsan baan labada beeloodba ka dhowraynaa iyo sida aan maslaxadaa usoo joodina inay u qaataan qaar ka mid ah odayaasha labada beelood ee dilalka isku geystay ayaa si wadajir ah u sheegay in ay nabadda ka wada shaqayn doonaan
warka naloo soo jeediyey odayaashu noo soo jeedisay odayaasha meesha fade awalna hor noola hadleen haddeerna aynala hadleen annaguna waa ka soo tashanaynaa anuu nidhi waxaan ku soo tashanay walaalahay beesha side waxay qaateen oo noo soo jeeday inaan qaadanaan kusoo tashanno
markaan taa ku dhowaado odayaashii mareexaan oo dhaqanka ahaa oo geedfadhiga ahaa oo xeerbeegtida ahaa oo hawshaan gacanta ku hayay oo muddo dheer ka soo shaqeeyey waxay soo jeediyeen xukun xukunkaasu laba qaybood buu ahaa qayb waxay qusaysay beesha habar ciiso ama reer cumar ama jufadii dhibku ka dhacay qaybna waxay qusaysay walaalahayo dheer siyaar xuseen oo aan tol lahay oo aan ehel lahay oo aan deris nahay oo aan dhihi karo wax badan oo naga dhexeeya oo qiimo badan oo sharaf badan oo ay jiraan waxaan leeyahay xukunkii waa qaadanay si dhabahaan u qaadanay si muglahaan u qaadanay si kalsooninahaan u qaadanay waxaa la yidhi nabad ninkay ka dhalataa laga helaa arrintaas sida odayaashu u garteen u soo agaasimeen ayaan u soo dhoweynaynaa heshiiska ay gaareen labadan beelood ayaa door ka qaadanaya in si nabad ah ay ku wada noolaadaan bulshada magaalada caabudwaaqa waxaad maqlaysaan warka subaxnimey raadiyo beerula waxaa inoo harsan qodobka dibadda balse waxaa kusoo dhawaataan xubinta sarifkiisu kulan wacnoo wanaagsan dhegeystayaal saaxiibayaal kusoo dhawaada xubinta sarifka ee suuqyada warka subaxnimo waxayna kusoo qaadan doonaa qiimaha la iibiya qalimaanta darsanka qalimaanta ayaa la iibiyaa sideed dollar halkii saxaba ayaa la iibiyaa hal dollar qalinka loo yaqaano corruption bank ayaa la iibiyaa darsankii sideed dollar halkii saxaba hal dollar qalinka calaamadeeya ayaa la iibiyaa lix dollar darsankiisa halkii saxab ayaa la iibiyaa nus dollar xubintiin waageynta markan waxaa kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha
kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha warka subaxnimo ee radio baalula aan ku bilaabay waxaa la sameeyey isku aadka samafinaalka tartanka ganacsatada beledweyne haddaba kooxaha ayaa isugu aaday kooxda joogka university mataleysa ayaa wajihi doontaa kooxda gooder moll halka alpha bortrade ay iyagana la ciyaari doonaan najax construction labadaasi kulan ayaana ah kulamo xiiso badan ciyaaraha kale ee la filayo in ay dhacaan isla tartankan jaamacadda joobkay ayaa waxay wajihi doontaa goodir moll afarta galabnimo iyadoo lagu ciyaari doono garoonka afyare xubintiina waa geynta
intaayna ku dhaafno xubinta ciyaaraha nala socodsiinaya abduqaadir cumar ibraahim waxay qayb ka yahay doorkeena subaxnimo raadiyo beerola markana akhbaaraadka dibadda boqortooyada ingiriiska ayaa maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda i c j u sheegtay in israa'iil ay qaado xayiraada ku aadan gargaarka bani-aadinimo ee galaya khaza sidoo kale u k ayaa maxkamadda caalamiga u sheegtay inay muhiim tahay inay israa'iil ay xaqiijiso ilaalinta rayidka iyo dhowrista sharciga caalamiga ee xuquuqul insaanka waa waxaan la aqbali karin in muddo ku dhow laba bilood ay israa'iil xanibtay taageerada bani-aadinimo ee galaya khaza ayay tiri sally larish oo ka ah wakiil u k waxayna intaas israacisay in rayidka falastiiniyiintu ay ku jiraan hal milyan oo caruur ah ay wajahayaan gaajo cudurro iyo dhimasho tanii labadii bishii maarso israa'el waxay xirtay isgoyska khaza iyadoo ka xanibtay saadka laga maarmaanka ah inay soo galaan khaza taasi oo keentay warbixinno badan oo ku saabsan macluul ka jirta dhulka ay dagaaladu baabi'iyeen warkii subaxnimo aad kala socoteen raadiyo beerola waa egintaa dhegeystayaal